Hay'adda Al-Rahma ayaa ceel biyood ka hirgelisay degmada Mandera ee gobolka Saaxil si ay u isticmaalaan dadka iyo dunyada. Munaasabada lagu hirgelinayo ceel biyoodka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socda hay'adda Al-Rahma iyo dadka degmada Mandera. Cabdixakiin Maxamed Nuur oo ka mid ah howlwadeenada hay'adda Al-Rahma ayaa faahfaahin ka baxshay ujeedka ceel biyoodkan loo hirgeliyay.
ceelkan waxaa waqfi u soo bixiyey een, waalidiinta iyo arday ay isla dhiganayeen marxuumadda la yidhaahdo kaltuun maxamed xuseen allah u naxariisto waxaan leenahay sadaqada kaltuun alle ha gaadhsiiyo ilaahay qabrigeega ha u waasiciyo ilaahay hoga dhiga rawdatu min riyaadi ljanna dembigeega allah ha dhaafo waalidka iyo asxaabtaa soo xasuusatay ee soo xasuustay inantoodiina waxaan leenahay sadaqada jaarigeed la soo baxdeen ilaahay ha idinka jasaay siiyo ilaahay wa- meeshaad kasoo saarteen bedel khayr qaba ha idinku bedelo Ee, marxuumadana inaga wada baxdeen allah ha u naxariisto waxaan dadka deegaankana kula dardaarmayna in ceelka ay ilaashadaan ay ka munaafacsadaan sidii loogu talagalay oo ilaashadaan Ceel- ceelkan waa ceel la wada leeyahay waana dan guud Qaar ka mid ah dadka degmada Mandera ayaa ka mahad celiyay hirgelinta ceel biyoodkan.
waxaa weeye ceelkaa waqaftaana ciddii soo waqafisay ee ciddii dhimatay u soo waqafisay waanu u ducaynaynaa in ilaahay naxariistii janno siiyo ilaahay ajarkaa iyo sawaabtaana uu ilaahay gaadhsiiyo alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin maanta halkan masaajidkii iyo madarasadii labadaasuba niyo way naga dayacayiin anna odaygii magaaladaan ahay Ee, waxaan idinka doonayaa wixii muxsimiin ahee wax bixsanaya ajarkaa ilaahay bixiya waa inay noo bixiyaan oo inoo soo noola naga gaadhsiisaan cid kasta oo ka qayb qaadatay iyo cid kasta oo fulinteeda hadday tahay iyo hadday hirgelinteeda tahay iyo hadday ku- wax kusoo diriddeeda tahayba ilaahay waa deeq weyne waxba kama nusqaamaan intaba ajar bu ilaahay subxaanata siinayaa iyo marxumadda aad baynu ugu ducaynaynaa ilaahay subxaanatana qabriga u waasiciyo ilaahay subxaanata naxariistii jannaa ka waraabiyo ilaahay u naxariisto u naxariisto jannada ilaaha siiyo kaltuun maxamed waan u ducaynayaa ilku hadduu cudhuuri ku yahay ilaahay ha u fakiyo hadduu madow ku yahay ilaahay ha u siraado albaabada jannada ilaahay ha u furo su-aalu hadday ku adagyihin ilaahay ha u jilciyo naxariistii jannada ilaahay ha ka waraabiyo Cilbiyoodkan laga hirgeliyay degmada Mandheera ee gobolka Saaxil ayaa baahi badan u qabeen bulshada degmada Mandheera maadaama ay ku yaraayeen ceelasha degmadaasi.